ilo lagu kalsoon yahay baa la xaqiijinaya bashiir in safaaradda canada lagu wareejiyey oo dalkii uu ka tirsanaa ee canada in la geeyo hawsheeda ay socoto marka bashiir sideyn baan ku wadnahaa
marka sideyntiisa ma waktigii loo qabtay ama xukunkiisu ahaa ayuu dhammaystay mise wada hadallaa lagu sii daayay waxa ay u eg tahay inay dawladda canada ay ka howlgashay maxaabiisideynna way socotay laakiin dee soomaalidu way ka way ka nasiib daran tahay ummadaha kale ee etoobiya ururadii siyaasiga ahaa ee dawladda ka soo horjeeday etoobiya ee qoomiyadaha kale mar horaa lasii wada daayey meesha bashiir laga soo daayay hadda soomaali badan oo kalea ku xidhan soomaali badan baa jeelasha hareeraha adisababa iyo iyo gobolada galbeedka etoobiya ku xidhan intaan u gudbin soomaalida kale xiran waxaa jirta bashiir ma waxaa loo xiray markii hore inuu ka tirsanaa onlf mase waxaa loo xiray doorkii uu ku lahaa dagaaladii kooxaha islaamiyiinta ee soomaaliya bashiir waxaa loo xiday in uu ka soo jeedo taariikhdii awow weyn baa loo xiday kenya lagu qabtay isagoo howlaha reerkiisa u socda oo gabadh halkaa ku aroosay oo muxuu ahaayey inuu oo ganacsina u tegay kismaayo iyo muxuu ahaayey nairobi iyo marka gaarisa laga qabtay markii laga qabtayna soomaali badan oo xilligaa la qabqabanayay oo ogaadeeni wax kasoo jeeda iyo wax somali republic kasoo jeedaba labaa lagu dhex daray soomaalidaas oo dhan waa lasoo dhoofiyey ethoobiyaanka gacanta loogu geliyey baydhabo markay ogaadeen inuu re inuu ree maktal kasoo jeedana waa laga furfuri waayey marka ilaxog ogaale waxa ay sheegeen inuu ka mid ahaa dadkii taageersanaa maxkamadihii islaamiga ee muqdisho fadhigooda uu ahaa oo isagoo dhinaca kenya usii baxsanaya lasoo qabtay kenya muddo joogay maya arrintaas bashiir waa eedaan waxba ka jirin etoobiya waxay ku eedaysayna wuxuu ahaa inuu ogaadeenyo ka goynaya etoobiya inuu kacaan tawradaha diidan etoobiyanimada inuu inuu taageersan yahay arrintaasay ku eedeeyeen jeelkanu asaga bashiir hadda laga soo laga soo daayay laba iyo toban sano ku xidhnaa isaga awowgii maktal daahir maktal daahir oo awowgiisa waa bashiir axmed maktal daahir laba iyo toban sano ku xidhnaa asna jeelka marka asaasayaashii ururka onlfna saasayna ku dacweeyeen saxaafadduna way soo baadhay kanadiyaanka marka xilligii maxkamada la qabanayay unbaa la qabtay mooyaane isaga waxa loo haystay waxay ahayd inuu qoys tawrad iyo halgan iyo dagaal lagu yaqaana ka soo jeeday muxuu ahaa qabqabasho badan oo soomaalida ku dhacay islii baa laga qabtay berigaas gaarisaa laga qabtay wajeer baa laga qabtay waxaa laga qabtay libooya dad badan oo reogaaday ka soo jeeday yaa bashiir lala qabtay soomaali badan oo kasoo carartay muxuu ahay dagaaladii sokeeye iyo maxkamadihii iyo etoobiyaanka dagaalkoodii baa lala qabtay marka waxay isaga markii hore u godnaa ma ahayna markii etoobiyaanka loogu geeyay maxaabiista baydhabo eerboodkeeda yaa sheeg magacaaga bashiir axmed maktal baan ahay sidaasay yay kula hadheen waxaa jirta in wada hadallo aada la lahaydeen dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya magaalada nairobi xaggee wada hadalladaasi ay ku dambeeyeen dawladda ethoobiya aanu wada hadal la lahayn marka wada hadalladaas hadda ma socdaan ma socdaan
maxaysan u socon ma socdaan hadda maxaa yeelay qodobaa la isku afgaran waayey iyagana de iyagana sidooda u mashquulsan yahay anaguna sidan oo mashquulsan nahay marka dee inay dhexdhexaadayaashii mar kale mashruuc keenaan mooyaan hadda wada hadalkaasi ma socdaan marka laiskumana afgaranin haddii aan usoo noqono
kulankii u dambeeyey laiskuma afgaranin haddii hadda aan usoo noqono arrinta bashiir maktal xaggee hadda ku sugan yahay bashiir bashiir waxa wuxuu usii jeedaa dalka canada marka hadda meel aan kugu sug meel aan si rasmi ah kugu sheegi karaa ma jiro laakiin waxay ahayd akhbaarta siday nagu soo gaadhay xalay inuu ka baxo addis ababa welina ma gaadhin welina ma gaadhin baa laileeyahay muxuu ahaa dalka canada marka safaaraddiisii iyo iyo xukuumadda etoobiya unbaa ka wada socda marka wax kaloo ku saabsan xaaladiisa caafimaad iyo sida uu ahaa oo aad ka helaysaan ma jirtaa maxaabiis badan oo la xidhan yahay mayna mayna heli jirin muxuu ahaa lagama soo dayrinaynin dadka ehelka ah ee ka warhaya kamayna soo darin caafimaadkiisa laakiin looma ogolaan jirin in dhakhaatiir waaweyn u tagaan ama ina iyaga loo qaado loo geeyo